فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobada aan caawa idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid a taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bayaan ka soo saaray weerarkii cuslaaya ee shalay lagu beegsaday maraykanka iyo maleeshiyaad la joogay kana dhacay jubbada hoose afar ka tirsan ciidanka jubbaland oo maanta lagu dilay qarax ka dhacay meel u dhow deegaanka jannaa'i cabdalle lix kenyaan ah oo ku naf waayay qarax lagula beegsaday dhulka soomaaliyeed ee n f d kow iyo toban ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal saaka ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe odayaal dhaqameedyo gobolka hiiraan ku kulmay oo ka hadlay aflagaadadii uu faransiisku u geystay nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam dadweyne dal iyo dibadda nagala soo xidhiiray oo aragtiyo ka dhiibtay weerarkii shalay ka dhacay nawaaxiga jannaayi cabdalle soomaalida ku nool dalka jarmalka oo intooda badan nolosha ka dhacay iyo dumar badan oo ka tegay dhaqankii suubanaa waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum aynu ku bilaabno ee taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saaray weerarkii istishhaadiyada ahaa ee shalay ka dhacay nawaaxiga jannaayi cabdalle ee gobolka jubbada hoose bayaanka ayaa ku qoraa luuqadda ingiliishka waxaana nuqul ka mid ah oo na soo gaaray noo soo gudbinaya waryaheenna maxamed daahir calasow maalintii isniinta sagaal iyo tobanka muxaram kun afar boqol labiyo afartanka hijriga ah kuna beegan toddobada sebteembar labada kun iyo labaatanka ciidamada xarakada al-shabaabulmujaahidiin waxa ay si guul ah u fuuliyeen camaliyad istishhaadi ah oo loola beegsaday kolonyo ka tirsan maraykanka iyo ciidamada soomaalida ah ee baangarafta iyagoo halkaas ku dilay afar ka mid a ciidamada maraykanka kuwo kalena dhaawacay sidoo kale waxa ay mujaahidiinta weerarkaasi ku dileen in ka badan lix iyo toban ka tirsan ciidamada soomaalida ah ee maraykanku uu tababaray labaiyo toban kalena waa ay ku dhaawaceen camaliyadda istishhaadiga ah oo ka dhacday agagaarka tuulada janaaye cabdaleh oo lixdan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee wilaayada jubbooyinka ayaa lagu bartilmaameedsaday ciidamo maraykan ah iyadoo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey ciidamada maraykanka iyo xulafadooda sidoo kale waxaa ilaahay fadligiisa lagu burburiyey saddex gaari oo ay wateen ciidamada maraykanka mujaahidiinta ayaa qaaday howlgalkan istishhaadiga ah iyagoo ku duulaya xogo sirdoon oo aad u sugan islamarkaana fulinaya dardaaranka allah ee ah in gaalada lagu dilo goob walba oo ay joogaan lagana xureeyo dhulalka muslimiinta muddo sannado ah ciidamada maraykanka waxa ay wadeen duqaymo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee soomaaliya gaar ahaan deegaanada wilaayaadka islaamiga ah iyagoo si bareer ah u bartilmaameedsanaya goobaha ay dadka shacabka ah ku badan yihiin islamarkaana si aanan kala sooc lahayn u xasuuqaya dadka muslimiinta ah ee aan waxba galabsan iyagoo ka faa'iidaysanaya daahfurnaan la'aanta iyo la socosho wax ku oolka ah oo aanan jirin ayna weheliso wuxuushnimada militariga maraykanka oo wax qiimo ah aysan u lahayn nafta bani aadamku ayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanku sii wadaan gumaadka muslimiinta soomaaliyeed iyadoo aanan lala xisaabtamin ciidamada maraykanka ee aanan anshaxa iyo damiirka lahayn ayaa markii lagu wajaho xaqiiqada gaboodfalladooda foosha xun waxay ku sii indha adeegaan diidmada iyo inkiraadda xasuuqa ay kula kacaan shacabka soomaaliyeed islamarkaana iska indhatiraya caddaymaha waaweyn ee burinaya inkiraaddooda taliska maraykanka ee afrika magaciisana loo soo gaabiyo africom ayaa isagoo adeegsanaya khiyaanooyin indhasarcaadin iyo been abuur qayaxan wuxuu la soo baxay qorshe si habaqsanaan ah la iskugu soo dubariday oo ku dhisan inkiraad jahawareerin been abuur iyo khiyaamayn si ay u qaldaan aragtida bulshada iyo dadka ka soo horjeeda ololahooda bahalnimada ah iyo duqaymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta soomaaliyeed iskudayga ulakaca ah ee africom ay ku doonayso inay ku qariso dhimashada askarta maraykanka ee weerarkii janaac cabdaleh inkiraaddooda boqolaalka qof ee rayidka ah ee ay ku dileen duqaymaha arxandarada ah ee ay geysteen iyo sidoo kale iskudaygooda fashilmay ee ahaa inay shacabka ka daboolaan xaqiiqda gumaysiga ay ku haystaan soomaaliya intaasoo dhan waxa ay caddayn marag madoonto ah u yihiin ololaha marin habaabinta ah ee maraykanka africom waxay sidoo kale horay ugu fashilantay inay qirato xaqiiqada dhabta ah ee khasaaraha ciidamadooda ka soo gaaray weeraradii hore sida duulaanadii belidoog leh iyo mandabey dowladda maraykanka oo ka duulaysa nacaybka gaamuray ee ay u qabto islaamka ayaa weli u aragta inay xaq u leedahay colaadda ay ka hurinayso waddamada muslimka ah iyadoo malaayiin doolar oo ka mid ah canshuuraha ay dadkeeda ka qaado ku bixinaysa hurinta colaadaasi halkii ay wax ka qaban lahaayeen nacaybka cunsurinimo ee daashaday bulshadeeda iyo la tacaalidda cudurka safmaraynka ah ee corona kaasoo saameeya malaayiin muwaadiniinta maraykanka ah welina kuwa intaasi ka badan halis weyn ku haya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay wacad ku maraysaa inay howlgaladeeda si gaar ah xooga ugu saari doonto maraykanka ayna difaaci doonto diinta dadka iyo dalka muslimka ah iyadoo laga difaacayo nooc walba oo gumaystayaal ah iyo dabadhidhifyadooda mujaahidiinta waxay dadaal walba ku bixinayaan inay dhidibada u taagaan hirgelinta sharciga shareecada islaamka ilaalinta badqabka dadka muslimiinta ah ee wajahaya ololaha guracan ee maraykanka hormuudka ka yihiin iyo soo celinta sharaftii ummadda muslimiinta dhulka muslimka ah ee soomaaliya wuxuu ilaahay idinkiisa weligiis ahaan doonaa qalcad adag oo islaamku leeyahay hoyna u ah qof walba oo muslim ah sidoo kalena ah qabuuraha saliibi walba oo gumaysidoon ah nabadgelyana ha ahaato kuwa raaca hanuunka ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ka soo baxay xarakada shabaab ulmujaahidiin
qaybaha horey barnaamijka dhuux waraysiyada ayaan sii tallaabsanaynaa maanta waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro kala duwan ka geysteen shabeellada dhexe jubbada hoose iyo dhulka soomaaliyeed ee kenya haysato waxaa wararkaasi noo soo aruuriyay halkaana ka soo jeedinaya waryaheenna cabdifitaax waa tahay haashim haddaan ku horeyno gobolka shabeellaha dhexe saaka aroortii hore ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar culus kula jarmaadeen fariisimayaasha askarta dowladda federaalk ah ee degmada balcad gobolka shabeellaha dhexe dadka ku sugan degmada balcad waxay inoo sheegeen inay maqlayeen hubka culus iyo midka fudud ee la isku adeegsanayey iyada oo ciidamada mujaahidiinta ay dhowr jiho ka soo weerareen ee degmadaasi askarta dowladda federaalka ah ee waa ay u suurageli weysay inay dagaalamaan waqti badan taasoo keentay inay isaga cararaan degmada waxaanay aadeen dhanka iyo xerada ciidamada burundiga oo ka baxsan magaalada markaas kadib ciidamada al-shabaab al-mujaahidiin waxa ay sameeyeen howlgallo gaar ahaan saldhigyada iyo xarumaha ee dowladda federaalka ah waxaana tallaabooyinkii ugu waaweynaa ee ay qaadeen ka mid a iyaga oo xabsiga ka sii daayey dad maxaabiis ah oo xirxirnaa markii maxaabiistaasi ooda laga qaaday dhammaantood waa ay farxeen iyagoo takbiirta qaadaya oo alaabadoodii garabka ku sita ayay halkaasi ka baxeen khasaaraha ciidamada dowladda federaalk ah kasoo gaaray weerarkaasi waa afar askari oo dhimasho ah labo ee dagaalka ayay toos ugu dhinteen laba kalena ee qarax ayaa lagula beegsaday saldhigga sida aan xogta ku helnay dhaawacoodu waxa uu gaaray toddobo kuwaasoo markii dambe gaarin oo ha ah lagu qaaday islamarkaana la geeyey magaalada muqdisho balcad haddaan halkaa uga soo gudubno waxa uu maanta weerar ee qarax ah ka dhacay meel aan ka fogeyn deegaanka janaay cabdalle oo ah halkii shalay lagu beegsaday maraykanka iyo xulafadii ee la socotay ciidamo gurmad ahaan uga soo baxay kismaayo oo ka mid a kuwa jubbaland ayaa mujaahidiintu waxay la beegsadeen qarax halkaas waxaa askartaasi looga dilay afar iyada oo kuwo kale laga dhaawacay dhanka iyo dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysiga ku haysato maanta waxaa ka dhacay qarax kolinyo gaadiidka dagaalka ah oo saddex ka koobnaa ayaa waxay marayeen inta u dhexaysa deegaanada finnow iyo sheekhbarow oo hoostaga mandera ka hor inta aanu qaraxu dhicin ciidamadii saarnaa oo isugu jiray kenyaati iyo kuwo soomaali ah oo la socday ayaa waxa ay ka shakiyeen in weerar dhabagal ah uu ku dhici karo maadaama goobtaasi dhowr jeer lagu helay saa darteed gaadiidkii ayay isaga degeen waxaana lala beegsaday qarax aad u culus lix ayaa halkaasi uga dhimatay iyada oo tiro ka badanna ay ka dhaawacmeen xogtan waxaa laga soo xiganayaa ilo madax bannaan iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas
والسامي فخور فخور
maanta waxaa gobolka hiiraan gaar ahaan buuqa qable ka dhacay kulan muhiim ah oo ay isugu yimaadeen odayaal dhaqameedyo badan ayagoo ka hadlay aflagaadadii uu faransiisku kula kacay nabigeenna sala allahu calayhi wasalam odayaashii ka hadlay kulanka waxaa ka mid ahaay ugaas xuseen ugaas cabdulaahi oo ah ugaaska beesha gaaljecel بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه الحمد لله أولا الله مهد إسكاله كلنا كنا أشكو نمد مانتا وكبدلن يهي كل ما بدن أشكو إمان جرني وكبدلن يهي كل ما بدن يا مجالس بدن ووجيه كلا نعنو لها مانتا waa majlis ka bedelan majaalistaas dhammaanteed sababtoo ah waxaan isugu nimid maanta in aan muujinno shucuurteenna iyo dadnimadeenna waxaan isugu nimid gaalada ma aragtaa iska kibirtay ee muslimiinta u mood inay hurdaysa u haysato in ma aragtaa aan u sheegno fariin hadal ee oo afeen hadda u dirno insha allahu tacaala wakhtiyo dhowna insha allahu tacaala ay la kulmi doonaan iyadoo maaragtay saxa insha allahu taala dhiig ku qoran insha allahu tacaala iqwaanaysaad ka warhaysaan maanta gaalada way kibirtay guud ahaan maalmahana waxaa ma og tahay muslimiinta af iyo adinba dagaal kula jiro faransiiska wax walba intuu soo dhaafiyo haddana yimid intuu caayo nabigeenna moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh wallaahi uma wallaahi ayaan leenahay ayuha alkufaar yaa faransa nabi maxamed sal allahu aleyh wasalam cayd aad caynaysaan iyo aflagaadada aad ugeysanaysaan wallahi waxba ka dhibi maysa insha allahu tacaala waxna ka tari maysa laakiin waxay wax u taraysaa ay kicinaysaa annaga ayna baraarujinaysa ka muslimiinaha insha allahu tacaala gaalo waxaan leenahay marka waad khasaarteen haddii aad laheedeen maanta ma og tahay wax walba waa wax rabtaa isaga hadlo haddaad xukaamo gaalaha dadka muslimiinta ee maaragtay aad u samayseen ood ku johorteen ood horgeyseen annaga maanta insha allahu tacala taxta raayat duxiidaan ku nool nahay ilaahay tabaaraka wa tacaalana raalli uu naga yahay yaa faransa insha allahu tacaala gacanteena meel alle meeshii kaa soo gaari karto way ku soo gaari doontaa insha allahu tacaala waxaan leenahay marka muslimiinta bariga afrika haddii aanu nahay guud ahaan waxaan dadka muslimiinta uga baaqaynaa in faransa target ka dhigtaan insha allahu tacaala meel walba ay ku arkaan shaqo naga dhigtay faransa shaqaha laga dhigta ayaan leenahay insha allahu tacaala faransa hadduu maaragtay horey u arkay wiilal labaa u tagta insha allahu tacaala markaan waxa u tagi doonta afwaajan afwaajan ayaa loo tagi doonaa insha allah haduu la yaraado annaga nabigeenna sala allahu alayhi wasalam wallaahi tuma wallaahi nabigeenna ilmaheenaan ka jecelnahay oo nafteenaan ka jecelnahay haddii aad moodaan marka inaad ku ciyaartaan fariinta baxaysa waxay noqon doontaa insha allahu tacaala dhimbil ayay noqon doontaa insha allahu tacaala fariinta baxaysa waxay noqon doontaa insha allahu taala mid dhiig lagu qoro haddii idinka carabka aad ku qorteen insha allahu taala annagana faraha ka qori doonaan leenahay insha allahu taala ilaahay idinkii marka gaala waxaan leenahay guud ahaan haddii aad islehda muslimiintu way hurdayaan hurdi mayna waa soo jeednaa muslimiinta waxaan leenahay marka guud ahaan gaar ahaan walaalaha mujaahidiinta waxaan leeyahay faransa insha allahu tacaala danihiisa si qaase ha loo taarged garaysta ayaan leenahay insha allahu tacaala nafteenana waxay diyaar u tahay insha allahu taala ay fidaay u tahay ay furuush u tahay nabigana sal ly slam yaa rasuulana insha allahu taala waa ku argudi doonaa biidnillahi tacaala hada wabillahi towfiiq wasalamu calaykum waraxmatullahi barakatu kaasina wuxuu ahaa ugaaska beesha gaaljecel sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoon cali saabuun oo ah afhayeenka nuqobada walaayada islaamiga ah ee hiiraan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي أيام هسن الله إسوك أنك ميشان أنك كقيرونينا يعني قفك أي قالذا أريسا أقيستي صوبانهني صلى الله عليه وسلم waxaan leenahay nebi maxamed dad wanaagsan balaayiin qof balaayiin qof ayaa diintiisii haysata annaga nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama kama aanaan dhaxlin maal iyo beero iyo aseendooyin iyo baabuur iyo maaragtay dahab iyo diinaar kama aanaan dhaxlin nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaan ka dhaxalnay diintan qaaliga ah ee sharafta badan leh waxaan leenahay faransa iyo wixii la mida iyo acwaanteeda waxaan leenahay arrintaa ayadaa waa eedi doontaan waa idinla dagaalamaynaa gaalo ma bilaabin hadda inay nebi maxamed aflagaadayso maalintii nebiga sala allahu calayhi wasalama uu ku soo degay waxyigu maalintaasay gaal cayda bilowday soomaalidu waxay tidhaahdaa yacni nabaraad filanaysay naxdin ma leh horta gaalo waa run nebiga way caayiday horayna way u cayday laakiin nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama wuxuu ka degay rujaal ayuu ka tegey rag dagaalama oo guryihiinni idinku shareeray ood ka shaqaysan la'dihiin oo dhaqaalihiinnii la burburay ayuu nebiga sala allahu calayhi wasalama uu ka tegey haddana dagaalka waa wadaynaa haddaan nahay oday haddaan nahay dhallinyaro xataa dumarka aad sheegteen ood dhahdeen nebi maxamedaa ka tegey mujaahidiinaa ku jira ayaga ayaa idinla dagaalamaya faransa keligeed maaha waa run sida rag walaalahay oo iga horreeyey sheegeen gaalo gebigeed way ka siman tahay gaalo waa nala wada dagaalamaysaa saqiir iyo kabiir annaguna waa inaan gaalo la dagaalanno gebigeed waa dagaalamaynaa weligeenna waa dagaalami jirnay dagaal aan weligiis dhammaanaynin ilaa yowmuddiin soconaaya ayaa gaalada naga dhexaysa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ama ummadda muslimiinta meel kastoy joogaan arrintaa ayadaa ha ka qaataano go'aan rasmiya war waa dhimanaynaa malakumowdaa nala xidhiidha war si sharaf la'aanu dhimanno xaqiiqatan hadda haddii aan maaragtay nin soomaali ah maanta hadduu caayo qabiil qabaa'ilada soomaaliyeed ka mida dagaalaa dhici lahaa ama nin ugaasoo xataa daaquud ah hadduu caayo maanta dagaalaa dhici qofkaa naftiisuna khataray geli lahayd haddii asaga la waayana qabiilkiisaa la weerari lahaa hebelaa na caayay oo reer hebel u dhashay ma reer hebelaan kala jecelnahaan dhihi lahayn maantana gaalaa nabigeenna suubanaa sala allahu calayhi wasalam caayaysa wallahu alcadiim gaala inayna mahdin doonin waana eedi doontaa waana ka lashallaayi doontaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa hadallo kookooban soo jeediyey qaar kale oo ka mid a waxgaradka maanta halkan oo ay tahay ayaanto yoom talaado ah ee majliskan waxaan iskugu nimid abliiskii in islaamka ama nabi maxamed khayr qulqullahi wanaagsanaa wada jecleen mu'miniinta iyo muslimiintaba amiirkooda ahaa kufaarkaas inuu ku xidgudbay muslimiintoo dhan ninkii iimaan leh oo ilaahay agtiisa ay wax u yeeleen ama rumeeyey nabi maxamed oo ku xiraay sunnadiisana qaatay maanta meelas joogaba cadaawad iyo colaad inaan u qaadnay gaaladaas abliista ah faransiiska ilaahay idankiis waxaas ku dambayn doonaa gacanta muslimiinta maalkiisa iyo naftiisaba inay ku baaba'aan waxaas ku dambayn doonaa faransiis ayaa jari jaray muslimiinta ayaana afreebtay cirab tirtay inuu isku dambayn doono ilaahay idankiis meel aan joognaba cadaawad iyo waxaan u qabnaa naftiisa iyo maalkiisa inuu noo bannaan yahay oo xalaal noo tahay gaalada awalba cadownimo waa naga dhexaysa waa ogeen wanaag uma haynin ee haddana waxay muujiyeen in igi sheeg cadownimadii ay noo qabeen inay un sii laba laabeen oy nabigeenni u gudbeen waxaan leenahay waxaas hadda nabiga aad ku aflagaadaysaan waxna horta uma tari kartiina waxna kama goynaayiina waxna maarata uma tarayiina laakiin xumaantiinna waxaan leenahay gaalkaas nijiska ah nabi maxamed aflagaadeeyey insha allahu gacantaynu ku baxa haddii maa yihiin dowlad faransiis ay tahay ama gaal oo dhanba ay tahay isku midle waay faransiiskale hadda laleehi maayne gaal oo dhan cudurka ay u qabto islaamka waa waxay ka wada midaysan yihiin annagan islaamka haddaan nahay waa ka midaysannahay gaaladaas inaan laayno kana jawaabno nabi maxamed aflagaadadii u geysteen aana ka saaxanan waa bilaahi towfiiq intaasaan kusoo koobaya kulankan ballaaran oo intaan la eg waxaa laiskugu yimid islaamka meel kastoos joogaba gaalada ma aragtay oo muslimiinta u gaftay oo aflagaadaysay oo hadda laga sheegay nimanka la yidhaahdo maxay ahayd faransiis ama faransiis ha ahaado ama ingiriis ha ahaado ama ruush ha ahaado ama maraykan ha ahaado ama yuhuud ha ahaatee wax aynu iska indhaamaan male kuwaanan afkooda ay kasoo baxday maahan kuwaas kalena waa ay la qabaan arrintaas marka annaga waaba ogeen marka horeba in ma aragtay gaal as islaamka ogoleen oo xukunka islaamka as ogoleen oo ma aragtay juhdi badan ku bixinay oo dana badan as ku bixinay waan ogeen waxaan laga bilaaba saacaddan waxaan u dhaqaaqnay gaale inaan ma aragtay aan laayno inaan ma aragtay madaxa ka jarno inaan madaxooda ma aragtay xabadka u saarno inaan wax alla wixii karaankayna aan qabanno inaan ma aragtay juhdi badan gelinno maalkayna iyo maskaxdayno ayaa ma aragtay anaga go-aan e islaamkana waa islaam labadaas wadaa lakala qaaday wado kale ma jirto annaga wadada gaalada kii gaal hore u ahaa iyo kii kusii socdo annaga cagtaan marinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
عظيم هو السامي فخور فخور
weli waxaan dhex muquuranaynaa barnaamijka dhuuxwaraysyada maxaad kala socotaa xaaladda soomaalida ku nool dalka jarmalka waa qodob inagu soo maqan hase ahaatee qaar ka mida dhegaystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ee dalka iyo dibadda ayaa aragtiyo ka dhiibtay weerarkii istishaadiga ahaa ee shala ka dhacay deegaanka janaayi cabdalleh ee walaayada jubbooyinka kaasoo lagu dilay afar maraykan ah iyo in ka badan lix iyo toban askartii la socotay ee soomaalida ahaa waana kuwan dadweynaha aragtiyada dhiibtay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوان وانا سلام هيا ما عقب نفلح وي والله اني weerarkaas waa weerar la mahadiyey ilahay waxaan uga baryaynaa walaalkii weerarkaa furiyey inuu ku arsaaqo ku marti qaado oo ku sharfo jannadiisa nimankaana waa loo baahan yahay meesha lagu arko in lagu gowraco waa wax loo baahan yahay waana wax qofkii soomaaliya awoodo meel kasta uu joogo inuu dilo ay waajib tahay weye hadday noqdaan kuwa murtadiinta ee caloosha ushaqaystayaasha iyo hadday noqdaan maraykanka tuugada ah, labaduba waa isku mid gaal iyo gaal racis weliba kuwan murtadiinta ah ka sii daran waayo gaalku maba yaqaano meel uu noo soo maro iyo waddo uu noo mariyo meelaan degno iyo meelaan joogno midna ma yaqaano nimankaa in la kala gaabiyo aad iyo aad bay waajib u tahay waana ku faraxsannahay aad baana ugu faraxsannahay ilahina waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu inoo siyaadiyo dhacdooyinka noocan oo kaleenta ah inuu ilahay subxana wa taala inoo siyaadiyo maraykankuna waa gaalka u tuweyn adduunka weeyaan gaalka adduunka u tuweyn weeye ilahay subxaana wa tacaalana waxaan u leeyahay faqaatiluu a'imata alkufri innahum laa imaana lahum lacallahum yantahuun marka nimankaas in la kala gaabiyo aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa aad iyo aad baan ugu farxsannahay walaalaha walaalkii fuliye hawshaas iyo inta ka qayb qaadatay iyo jihaaskiisi iyo diyaargarayntiisa ka qal- ka qayb qaadatay ilaahay subxana wataala iyo xarakada guud ba ilahi waxaan uga baryanaa subxaana wa tacaala inuu inuu inuu sugo ilaahay inuu jannada abaalkooda inta shahiidiya ka dhigo inta nool ilahi subxana wa tacaala inuu thabaat ku arsaaqo waqti fitan aan taagannahay waqtigaa fitanta ilahi subxana wa tacaala fitantaa ka badbaadiyo ilahina uu thabaat ku arsaaqo insha allahu tacaala ayaan ilahi subxana wa taala uga baryaynaa annaguna ilahi waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu nagu hadiyeeyo oo na tuso haddaan nahay muslimiinta soomaaliyeed waddada xaqa inuu ilahay na tuso cadowgeenna inuu ilaahay na tuso nimanka tuugada ah ee maanta me- waddan kala qaybiyeen ee dad kala qaybiyeen ee mooryaanta mujrimiinta ah midba meel intuu koox ku xaraysta u yidhaha madaxweyne idiin ah in la kala gaabiyo oo la laayo oo la baabi'iyo wey haddii aan taa la helin lama helahayo isku duubnaan lama helahayo wada socosho lama helahayo gaalo in la iska dhiciyo lamana helayo waddankaasi in gaalada laga sifeeyo ma suurtagelayso ilaah waxaan ka baryaynaa kuwa qolada gaalada ee mujrimiinta ah inuu kala gaabiyo oo baabi'iyo gacmaha mujaahidada inuu subxana wataala ku cadaabo een dhacdaduna waa dhacdo aad iyo aad u maca- u macaan weye aad iyo aad u macaan waa alx- waa alxamdulilah hadday maraykan maanta isku raaraacayso meel kasta iyadoo ku dhacday tii balidoogle tii laamoon ay ku dhacday maantana hadday u raacday taasoo afar sargaal lagaga dilay waa wax ilahi subxaana wa tacaala loogu mahadiyo waxaana waajib inagu inaan ilahay ku shukrino subxana wa tacaala oon aad iyo aad ugu shukrino waayo tabarteena iyo awood iyo quwateena midna guusha kubayna gaarin waxaan ku gaarhnay oo keliya allaha weyne waaxidkaa subxaana wa tacaala awooddiisa intaa besaan ku gaarnay marka insha allahu tacala ilahi waxaan ka baryaynaa inuu hawsha ayada inuu ilahay noo fududeeyo subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ana waxaan dhihi lahaa warbaraaruga oo fadhiga isaga kaca oo meeshan gaalada lagu soo shirinayo bilaas looguma soo shirinaya dan bay leeyihiin danta ay leeyihiin in laga hortago ha loo diyaargaroobo wabillahi towfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على سيدنا وأشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ugu horeyn waxaan rabaa meeshaan inaan ka salaamo bahda alfurqaan anigoo ku salaamayo salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu intaas ka bacdi waxaan doonayaa hadduu ilaah yaraa inaan laba qodob oo meeshaas iga soo baxda aan ku darsado anigoon ku dheeraa doonin qodobka ugu horeeya oo ah raggan wax soo riixay oo ka keena maantay dhaldhalaalkii adduunyada ay haysteen oo maraykanka ay ku haysteen waxa ka keenay oo maanta ma ku sababay ama ku soo riixay in baadiyahaas in- ama tuulooyinkaas ka koreeya kismaayo ay ku dhintaan waa caqiido macnaha waa caqiido baadila ay rumaysan yihiin in macnaha hadday u dhintaanna maaragtay meel wanaagsan ay gelayaan ay rumaysan yihiinaa soo riixday maanta dhaldhalaal ay soomaaliya kasoo raadsanayaan ma jirto saaxiibo ee maaragtay caawinayaanna ma jirto laakiin waxay u dhimanayaan waxa waaye sidii maaragtay xaqaas meesha yaallo ay ugu hortegi lahaayeen taasaa macnaha iga soo baxda qodobka koowaad midka labaad oo macnaha meeshaas aan ka dhadhansada waxaa waa damiir darada ama damiir xumada dadka maaragtay soomaalida sheeganayo oo la shaqeeyo dadkan ayakoo og maaragtay maalin walbaba diyaaradaha dadka ay la socdaan ama dadka ay maaragta garabka u yihiin maalin walbaba ciyaal iyo dumar iyo maati inay ku laayaan gobolada soomaaliya in xataa mid ka mid ah oo ka dhiidhin waayo oo maaragtay oo oo maaragta xataa damiirkiisa ama waxa ay maanta ku sheegaan xataa diin markii laga soo tago wadanimada ay sheegtaan xataa inaysan ka run sheegin hadda haddii tusaale ahaan aan soo qaato dalkan macnaha maanta lagu duulay ee afghanistan mararka qaarkood waxaa dhacdo ama dhacday in badanba jananadii ama jenaraaladii ugu waaweynaa mareykanka waxay ku dhammaadeen afghanistan waxaana sababay wiil kamida macnaha wiilasha afghanistan oo ciidamadaas ku jiray oo la tababarayay in uu ka dhiidhiyey ama maaragta u dulqaado waayey dhibaatada ay ku hayaan ummadooda kabacdina maaragtay oo meeshaas keentay in maaragtay jananadii tababarayay inay maaragtay meeshaas ku beegsadaan ama ay dilaan marka raggan maanta soomaalida la socdo hal kees xataa maaragtay oo kamid a arrinkaas weli inaanan la maqal marka taas waxay ku tusinaa damiir daradooda iyo siday u damiir daran yihiin aakhirana mar horeba ka tageenba ama maaragtay ilaahay mar hore ka goosteen tii adduunyada ay sheeganayeen oo maaragtay wadanimada ahaydna meesha kuma hayaan marka ilaahay subxaana watacaala kheyra insiyo alfurqaan ilaahay idin barakeeye marka halaasaan kusoo gabagabeynaa jasaka allah khayra bismi illaahi araxmaan araxiim waxaan halkan ka salaamayaa walaalaha idaacadda alfurqaan waxaan idin leeyahay allah subxaana wa tacaala ha idii barakeeyo juhdiga iyo wanaagga aad ku bixinaysaan hirgelinta shareecada allah intaas kadib waa aniga oo ah yaasir cusmaan kuna sugan qeybo ka midta wilaayada shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka ceelasha biyaha runtii aad io aad io aad ayaan ugu faraxsanahay jabka xoogga leh ee cadowga allah ka soo gaaray duulaankii barakeysanaa ee shalay lagula eegtay deegaanka janay cabdala faqudica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa arrin muslimiinta guud ahaan ee ku faraxday alxamdu lilaah waxaanu leynahay amerikaanka qaa'inka ah insha allahu tacaala soomaali kuma hurdi doontid biidni illaahi tacaala haddaa iskhariso ama hataa deegaan gashaba waatee ay ku soo gaarta gacanta mujaahidiinta ilaahay waxaan kaga baryayaa in inta dhimatay ee kufaarta iyo murtadiinta kabaqaad ku ah oo jahanamo geliyo insha allahu tacaala waxa weeyaan walaalka halkaasi ku galay camaliyaadka allaha ka aqbalo shahaadadiisa hanala kulmiyo ambiyada iyo sidiiqiyiinta iyo shuhadada biidni illaahi tacaala anagana allah gadaashiina ma fidneeyo allahna hanaga dhigo kuwa cadowga allah ka aargoosada habeen iimaani biidni illaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan walaalaha meel walbo ay joogaan waa salaamayaa gaar ahaan walaalaha ka howlgala idaacatu lfurqaan alislaamiya intaas kadib haddaa ka dhiibto fikirkeyga ku aadan weerarkii nafurnimo ee shalay ka dhacay deegaan hoosta kismaayo janay kaasoo ku baktiyeen afar kufaarta mareykanka ah iyo lix iyo toban murtadiin ah allahu akbar allahu akbar walxamdu lilaah tuma alxamdu lilaah allah ayaa mahad iskale waa wax lagu farxo waa arin aada iyo aad loogu bishaareysto alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin gaalo waxaa arkeysaa gobolkooda inuu dhacay mareykankii intuu diyaaradaha iyo wax walba isku soo raray dhulkeena imaado waxaa arkeysaa in dhulkeena looga dhigay qubuur biidni illaah ayagoo nabad qabaanna ma laaban doonaane inta harsanne qubuur baa looga dhigi doonaa biidni illaah alxamdu lilaah allah ayaa mahad iskale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan idaacadda alfurqaan ee shagaalaha waa idin salaamay intii muslimiina dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu allahu akbar allahu akbar allahu akbar maasha allah aad baa ugu faraxsanahay gaalada lagu laayay deegaankaas oo mareykanka iyo kuwa olooshu shaqaystayaalka maasha allah mujaahidiinta maxaan leeyahay horey usii socda guul horey usii socdaan leeyahay maasha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan aada ayaan idin salaamayaa shaqaalaha idaacadda islaamiga ee alfurqaan iyo dhageystayaasha intaba haddii aan ka hadlo gumaadkii shalay loo geystay mareykanka iyo xulafadiisa waxaa weeyaan waan soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol waan soo dhaweynayaa nimankii sidaas u gumaadana ilaahay subxaana watacaala shahaadooda ka aqbalo meel kheyr qabtana ilaahay subxaana watacaala ha geeyo mareykanna horena waa ugu jabay soomaaliya haddana insha allahu tacaala wuu ku jibi doonaa marka waxawaaye waa soo dhoweyneynaa anagu boqolkiiba boqol insha allahu tacaala waana kusii halaagsami doonaa soomaaliya saan rajeyneyno wuxuu moodayey soo isagu maleynayay inuu isagu uu wada- ku gacan sarey doono wadanka laakiin dad ayaa naftooda ilaahay subxaana watacaala ka iibsaday oo mar horeeto nadar ku galay inay gaalada laayaan meel kastay joogaan insha allahu tacaalana sidaas ayaa lagu xasuuqi doonaa waxaan leenaha marka wadankan oo ku fashilanteen howsha aad ka hiisaan adinkoo duleysan oo baaba-san inaad ka tagtaan ayaan rajeyneynaa insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo gabagabeyn asalaamu calaykum idaacadda alfurqaan waan salaamayaa bahda alfurqaan waxaan leeyahay haddii aan ka dhiibto fikirkayga weerarkii shalay ka dhacay janaay cabdalle waxaan leeyahay aniga mujaahidiinta allah saarmariyo gaaladana waa cadowga muslimiinta ilaahay waxaan ka baryayaa gaalada in uu laayo wadankeennana ilaahay uu nooga bixiyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay meeshaas shalay dagaalka lagu qaaday oo gaaladaas lagu dhameeyey ilaahay gaalada wadankeena looga bixiyo insha allah cadowgeen waa gaalada ilaahay ha jabiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu gaalada jabiyo insha allah biidni illaah mujaahidiintana haddii ay sii dadaalaan insha allah wayba dadaalayaan ilaahay wuu jabin doonaa gaalada insha allah allow gaalada naga qabo insha allah mujaahidkii shan laftiisa horay allah ka aqbalo ee jihaadiisa dhammaantiin insha allah allah ana soo hanuuniyo jihaadka allah na tuso maasha allah aad baan usoo dhaweynahayaa dagaalkii shalay lagu qaaday waa santiin dhammaantiin idinka raadi alfurqaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu raadiyo alfurqaan anugu magaaga ay nuuleedi maalin yuusuf waana fikirkaygu dhiibada dhacdada shalay dhiidii iyad iyadahan dhawaaye cadowgan muslimiinta ugumaadka ka hay intii la baabi iyadahan dhawaaye maraykanka kenya etoobiya habada lambada insha allah kheyr badan yasin rajee raadiyo alfurqaan wanaagiisin dadkan haytaan iyad iyadahan dhawaaye allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd walminna Een, allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh oo quluubteeni shaafiyey walaalkii weerarkaasi fuliyey camaliyadaasi barakaysanayd oo shalay lagu qaaday saliibiinta maraykanka iyo xulafadoodii murtadiinta ah aad baan usoo dhaweyneynaa waanu ku faraxsannahay farxad aan lasoo koobi karin anaka iyo dad badan oo muslimiin ah oo dhibiyeen dhibinayaal u ahaa dhibaatada maraykanka uu ku haayo ummadda islaamka guud ahaan khaasatan shacabkeeni soomaaliyeed oo wilaayaadka islaamka ku nool aad baan usoo dhaweyneynaa quluubteeni ayaa qaboobday qalbigeeni ayaa qaboobay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan thumma walaalkii fuliye camaliyadaasi iyo umuradii soo qabanqaabisay ayaa ku mahadsan qalbigeeni ayaa qaboobay hadalkii ilaahay subxaana wa tacaala ee ahaa qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi mu'miniin ayaa idinku dhaboobay ilaahay amarkiisi waad qaadateen sida bayaanka oo xarakada soo saartay ay ku sheegtayba waxay qaateen mujaahidiinta amarkii ilaahay oo ahaa inay gaalada la dagaalamaan meel kasta ay ku arkaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan walaalka fuliya camaliyadaasi ilaahay subxaana wa tacaala shahaadadiisa ha ka aqbalo iyo dhammaan inta u taagan difaaca diinta islaamka ubaatun fii ruba suumaali lubbu إلى بدر الفتوح المستنير شباب طلقوا الدنيا وفازوا بجنات وأنهار وحور مضوا في عزة نحو المعالي وجادوا الروح للمولى القدير لهم في كل معمعة سرايا تذيق الكافرين لظى السعير تذب عن العقيدة بالعوالي بأجساد منضحة الصدور فقف دون الشباب بكل فخر وألق تحية المجد الكبير وقل للنجم دونك كل نجم بأرض الهجرتين بلا نظير
عظيم هو السامي فخور فخور
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan ku dhownahay soomaalida ku nool dalka jarmalka ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin badan waxaana warbixintan soo socota ku eegaya waryaheenna maxamed cali jarmalka waxa uu ka mid yahay waddamada qaaradda yurub waxaana uu dhacaa bartamaha qaaraddaasi wuxuu xuduud la leeyahay waddamo badan waxaana ka mid ah faransiiska denmark holland iyo sweden dalkaasi oo ay dadkiisu cunsuriyin yihiin ayaa waxaa ku nool soomaali badan oo lagu qiyaaso inay gaarayaan konton kun oo isugu jira caruur haween iyo rag inta badan dadka marka lagu eego tirada boqoleyda waa kuwa nolosha ka dhacay raggu waxay noqdeen kuwa isticmaala muqaadaraadka tuugo iyo inay ka shaqeeyaan waxyaabaha liita oo dhaqanka ka soo horjeeda haweenka intooda badan waxay ka tageen dhaqankoodii waxayna tuureen labiskii halka carruurtana lagu wareejiyey macallimiinta kiniisadaha jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaas ayaa dhowaan ka hadashay dhibaatooyinka dalkaasi ku haysta soomaalida muna cali oo ka mid ah jaaliyadda ayaa si gaar ah ula hadashay dhallinyarada waxbarta oo iska dhaafa khamrigan aad cabaysiin hooyadaa guriga kuu soo gaday waa lagu soo tahriibi haddana waxaad samaynaysaa inaad aad khamri beeraha la fadhiisatid walaalayaalo waxaan leeyahay dhul inaad soo tirtirtiin wax qurux badan maaha ha aadina maxaan kuu sheegaa sakuurud lacag labaiyo toban saacadoodaa waardiyaana tahay sakuurud muxuu yahay waa waardiyaano waardiyaanaad tihiin waxaas maxaan kuu sheegaa dadkeenna dhallinyaradaa ma samayn jirin anaga soomaali waa isnaqaanaa xataa ma cunto karin markuu cunuga baranaayo waxaan dhihi jiray ma cunto karin buu baranayaa idinkana hadda waxaa waaye dhulkiibaad tirtiraysiin oo waxaan loo joogin aad samaynaysiin naasir cabdulaahi oo isna ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee dalka jarmalka ayaa sawir guud ka bixinaya duruufaha nololeed ee ay wajahayaan soomaalida ku nool dalkaasi bulshada soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool inay macnaha ogaadaan tahriibta shayga tahriibta la yidhaahdo inuu dhib badan yahay tahriibtaasoo dila kuu rugay dadku sida qaarkaa soomaaliya ka soo baxayaan waxay soo marhayaan suudaan libiyaay soo marhayaan waxay soo marhayaan iishaga itaaliya soo gelhayaan itaaliya markay soo gelhayaan waxaa kharash ee ku baxahaya marka ugu yar tahay sagaal kun ilaa toban kun ka sii badan dadka qaarkood qaayib baa naftooda ku waayaa waxaa laga yaabaa islaamtu inay lahayd macnaha uu ka yimid wiilkaasu ka yimid ama gabadhaasu ay ka timid hal guri inay lahayn gurigiina loo iibiyey kabacdi wuxuu soo gelhayaa dalkan jarmalka markuu dalka jarmalka ama qaaradda yuruba soo galo qaaradda yuruba iska wada warhaysaa kulli olaftam waxay kala kulmaan qisooyinka ay kala kulmaan waa qisooyin aad u fara badan u dhib badan aad u dhib badan aad iyo aad u dhib badan wey kow marka ugu horraysa luuqaddaa loo baahan yahay dalkan luuqadiisa haddaadan ku hadlaynin ma shaqayn kartid waa marka koowaad marka labaad haddii la kuu ree wixii bayriif ahayd soo dhigatay laftigada waa inaad la timaadid saddexaad waa inaad haddii la kuu ree sharciga qaadatid oo sharciga haddaadan haysanin sida kadaalika ayaduna haddii la kuu roon yahay shaqa lagu siin maayo marka sharciga wuu iska heli dadka qaar waa lagu dhibaa sharciga oo waa lagu dhibaa waxaa loogu dhibana waxyaalaha looga baahan yahay shuruudaha ah ee macnaha tarmiin hadday noqoto tarmiinka haddaad saacad goysid ama daqiiqad aad dib dhacdid tarmiinkaagii saas ku baaba'ay hadda mal dhaweyta nin baa haddii la kuu roey tarmiin lahaa saddexda galabnimuu lahaa saddexda galabnimo markuu lahaa haddii la kuri waxaa la yidhi ii sheeg haddii la kuu roon yahay shan iyo tobankaa la yidhi shan iyo tobanka imow shan iyo tobankii buu garan waayey wuxuu tegey haddii la kuu roon yahay saacaddii lagu talagalay saacad aan ahayn buu tegey oo meeshii uu tegey marka sanad baa haddana gadaal loogu dhigay sharcigu uu qaadan lahaa sanad iyo interviewgiisii gadaal baa loo dhigay waa dhibaatada ka mid tahay waxa la ballamhayna waa ajaanib dad ajaanib oo kale weeyaan oo haddii la kuri soshaalaysta oo ii sheegay xafiisyo fadhiya weeye qofka marka aabbaha ma aha hooyadaana ma aha lacagta bilaash kugu siin maayo afarta boqol laftigeeda bilaash kugu siin maayo dabcan anugu waan soo galay dalka haddii la kuu roon yahay waxaa soo galay labada kun iyo afar iyo tobankii baan soo galay rafaad fara badan iyo dhibaato aad iyo aad u fara badan baan kala kulmay ii sheegay haddii la kugu dadaan soo maray waxaan soo maray liibiya haddii la kuu roon soo maray mar yaban baa soo maray suudaan iyo ii sheegay yaban waxaan u kala soconay doonta waxay noo waday afar habeen iyo afar maalmood bay doonna waday waxaan nimid suudaan baan nimid suudaan baan ka soo baxnay suudaan waxaan joognay laba maalmood waan ka soo baxnay waxaan nimid ii sheegay haddii la kuu roon yahay meesha la yihahdo liibiya liibiya waxaan joognay bil intaasi kadib wuxuu ka warramay waxyaabihii ugu murugada badnaa ee uu liibiya kula kulmay liibiya maxaan oogu imid oo indhahayga saaray gabadh fool ah oo ii sheegay haddii la kuri ku jirtay sanad kaamil ah halkaa waa dhibaatooyinka iila naxdinta badnayd ee iila macnaha muruga badnayd baheed gabadha haddii la kuu roon yahay waa xaamilo wax ii sheegay ee u dhalaysa lama yaqaano cid ay u dhalaysa lama yaqaano gabadhii haddii la kuu roon yahay nin ay dhihi jireen dhabarey oo aanan maqal macnaha geeridiisa marre lagu yidhi wuuba dhintayba baa meesha haystay waxaan ku yidhi adila kuri aniga booskaad saari lahayd gabadhan saar foolanaysa gabadhan meesha saar uu iga diido adila kuri wuxuu yidhi adu booskaaga gal adila kuri yahay gabdhihii markii ii sheegay la fayliyey ee la soo saarahayay waa markaan soo baxaynay een u soo baxaynay waxaa weeye ii sheegay itaaliya gabdhihii markii la fayliyey baan ku yidhi kow adigu noqo aroortii horan gabadha usu sheegay kow bay noqotay kaaga daranta ruux la qarin kara maaha waa qof fool oon fuuli karin ii sheegay adila kuri yahay gaariga la saarahaya wiil kalaan la ballamay waxaan ku yidhi adila kuri lugtaa qaba anna lugta baan qabtay gaarigii baan ugu hormarinay waa dhibaatooyinka ay soomaalida soo maraysa adila ku reeyay sidii baan gabadha ku soo saarnay oo itaaliya ku timid ilaahay amarkiisa qayb baa lagaga yimid oo ku jiray ii sheega jeelka oo ii sheeg wax uureeyey aanan warka haynin qofka soomaaliga ah subcad iyo basar wuxuu ku leeyahay dalka hooye ee uu asagu ka soo jeeduu hibe iyo bitigu ku leeyahay wuxuu ogaan qofku markuu qurbo tago ama uu tago haddilaa kuu ruway meesha la yidhaahdo qurbo uu yimaado markaasuu ogaanayaa dalkiisu wuxuu lahaan jiray dhow marka waxaan soo maray haddila ku itaaliya jarmalkaan soo galay wuxuu fariin u diray haddii ay jiraan dad hadda ku haminaya inay waddamada reer galbeedka u tahriibaan ama u dhoofaan walaalayaal dalkan annaga aragnay tahriibna ku nimid dalkanuu ii sheegay iyo dalkeennu dalkeennaa ka shaqo badan oo shaqadiisu kaaga dhowdahay saa waaya dalkeennu imtixaan warqad lagugu waxayn mahayo oo ii sheegay haddii la kuu rooyahay lagu odhan mahayo saddex sano asbuldoon bilow oo lagu odhan mahayo haddii la kuu intuksiyoon la imow oo biya aynas la imow lagu odhan mahayo waxaasoo dhan waxaa weeye waa shuruudo lagaaga baahay barta shaqada haddaadan la teginna waad iska noqon gurigaagii waad ku noqonaysaa kabacdi beerta inaad ku noqotay noqonaysaa walaalayaal marka dadka soomaaliyeed ee dhallinyarada ah waxaan leeyahay war dalkiinna hooyo ka shaqaysta wax u barta hadda anigu dalkii haddaan tago kow waxaan bilaabi haddii la ku yaanyadaan bilaabi yaanyada baan bilaabi oo wallahi yaanyadaan bilaabi waxaan bilaabi gurigeyga hortiisa inaan xaaqaan bilaabi gurigeyga hortiisa inaan xaaqo sababta oy tahay dal shisheeya waa la xaqahayaae maxaa ii diiday dila kuri aws buldoon baa loo gelayaa xaaqitaanka dhulka la tirtirhayo wallaahi saddex sano aws buldoon aad gelaysaa saddex sano oo waxbarasho ah xaaqitaanka ayaad u gelaysaa oo bilaahi waa dadka yaqaana yaqaana yurub marka waxaan leeyahay war dalkiinna ku adkaada iswada jeclaada sidoo kale haweeney ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee dalka jarmalka ayaa waxay ka warantay dumarka soomaaliyeed iyo dayaca ku haysta dalkaas dhibaatooyinka ugu horreeya ee horta haweenka la kulmaan waxaa ka mid a inta markay yimaadaan ayagoon afka aqoonin ayagoon sharuudaha u yaala aan aqoonin taaniyan hooyadu markay inta timaado waxaa looga baahan yahay waxyaabo badan in ay fuliso dhibkii ay soo martay tahriibkii ay soo martay way iska ilowaan taaniyan waxaa dhacda in ay iska ilaawaan dhibaatooyinkaas ka fikirin noloshooda nolosha ciyaalkooda nolosha reerkooda sababtoo ah adigoon afki aqoonin adigoon aqoonin sharuudaha iyo sharciga u yaallo annagoon aan isku dhaqan iyoan aan ahayn badanaa waxaa inta a dhacda in hooyooyinka ilmaha laga qaato yaan ciyaalkani laga qaadan yaan ciyaalkiina la dayicinoo bannaanka aadan dhigina waxaa kale oo ay la hadashay gabdhaha dhaqankoodii iyo diintoodii ka tegay waxaan kaloo oon waanin lahaa gabdhahayna soomaaliyeed ilaahay sharafta u yeelay qiimaha u yeelay ayagoo liibiya soo maray suudaan soo maray dhib ku yimid waddankan markay yimaadaan diintooda iska ilaawo dharka iska xoora hooyooyinka aa nimankii ilmaha ka dhalay inkira dacweeya iyagoo la qaba yidhaaho nin ima qaba saaxiibtinimaan ku dhalay ilmihiin horta iska xaaraantamaynina ma fahanteen waxaan nahay dad baahida iyo dhibkaba u dulqaato magaceennu waa soomaali sharafaan leennahay diinaan leennahay magacaan leennahay waxaan aniga aaminsanahay in aan u qiimo badannahay caalanka waxaan dhihi lahaa gabdhaha ka tegay dhaqankoodii iska iloobay inay u soo taariibeen waddan islaameed qaatay dhaqanka aysan lahayn waxaan dhihi lahaa iska iloowa dharkiinana ha xoorina diintiin diintiinana ha ka tegina taasaan idinka waanin lahaa hooyooyinka soo tahriibana waxaan dhihi lahaa ilaawin dhibka aad soo martay saxaraha aad soo martay badda aad soo martay ha iloowin mar walbaba ku taagnaaw dhaqankaagana ha ka dhaqaaqin aan dhihi lahay aniga intaas waa iga waano gabdhaha soomaaliyeed aan waaninayo haweenayda ayaa sheegtay in dadka ku dayacan jarmalka ay ka mid yihiin kuwo aabayaashooda ay qayb ka yihiin dowladda federaalka kuwaasoo aan ka warhayn qoysaskoodii ay ka soo tageen waxaan dhihi lahaay oo kale sida dadka soomaaliya jooga waxa dawladda ka mida waa dad ka wada naqday qorbaha haddana aan ogayn wixii ay gadaal uga soo tageen warheedha meel walba waxaa daadsan waa ubad soomaaliyeed meel walba waxaa arkaysaa wiil soomaaliyeed oo lagu caynaayo waxa nolosha ka dhacay waxa daroogada cabaayo waxa aan fiyoobayn ee meelaha yaallo soomaalida ku nool waddamada shisheeyaha siiba yurubta iyo ameerika ayaa waxaa haysta dhibaatooyin adag waxaana ugu daran waxyeelada dhanka diinta
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلام